بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صدن يلحاد كتاب الياقوت النفيس وعن كسو جرني آه، كتاب الفرائض nasiibyadii lagu sheegay kitaabka ilaahay furuushii lagu sheegay waa iyagii lix ahaa l- nis iyo rubuc iyo thumun waa saddex thuluthaan iyo thuluth iyo sudus waa saddex kale waa isku lix intaas lixdaas waxaa la bartaa mid kasta dadka wax ku dhaxla iyo markay wax ku dhaxlayaan shuruudda loo shardiyo niskii baan soo qaadanay shan qolaa wax ku dhexlaysay shanta qolo afar dumar bay ahaayeen hal qolaa rag ka ahayd waa zawj baa ninka ahaa kuwa kalena afarta nooc oo kale dumar bay ahaayeen laakiin dumarkaas hal hal bay ahaayeen hal gabar oo bintu sulbi ah hal gabar oo bintul ibni ah hal ukhtoo shaqiiqa ah hal ukhtoo li'aba waa wada dumar weliba waa hal hal saasaa xaalkoodu ah wixii loo shardinaya markay niska qaadanayaan kitaabku waa inoo sheega nasiibka labaad wuxuu ahaa rubuc nis horta tirsiga u yar oo ka baxay waa labo labaa kala bar yeelan karaa oo bar ka bixi karaa rubuc baa ku xigay laba qolo keliya wax ku dhexleeyey zawj oo ninka xaaska dhintay qabay ah ama zawjo ama zawjaad xaal hal xaas ama xaasas badan oo ninkii qabay baa dhintay shuruud bay lahay matalan zawjka oo kale waa haddii farac waaritha jiro markuu rubuca qaadanayo zawjada ama zawjaadku marka iyagoo rubuca qaadanayaanna waa inaan farac waaritha jirin waa labaa shardi oo iska soo horjeeda midkaas shardigii loo shardinayey kan waa inaan meesha uusan joogin shardigaas waxaa ku xigay aan soo qaadanay thumun wax la yidhaahdo thumunkaasi wuxuu ahaa thumunkaasi wuxuu ahaa hal qolaa wax ku dhexlaysa hal qolo halkaa qolo wax ku dhexlaysa waa zawjaadka ama xaasaska weeyaan xaasaskaas ama halkaa xaas ninkii markuu dhintay qabay waxa weeyaan farac waarisoo ka tegey hal mid hadday yihiin hal mid hadday tahay sideed meelood meel bay xoolihii leedahay mar haddii zawjkii ka tegay farac waaritha haddii ay zawjaad badan yihiin oo afar qabay saddex qabay laba qabayna intii unbaa ka dhaxaysa thumunkii baa ka dhexeeya casharkaas waa dersigii shalay oo lasoo koobay man yufradu lahu thuluthaani thuluthaanka dadka loo qadaro oo leh marka insha allah dersi khaasan waxaan ugu noqon doonaa masaa'il dad wax la dhaxal siinayo afar masale ah oo muhiim ah iyo dersi hore oo aan soo qaadanay masalooyinka aan ku soo hadal qaadnay ta- tadaaqul tamaathul tabaayun tawaafuq waan iyana dib ugu noqono haddii alla idmo man yufradu lahu thumunu thumu- eh, man yufradu lahu thuluthaani thuluthaan waa maxay saddex meelood labo dadka la siinayo oo xoolaha dhaxalkaa ku leh xoolaha saddexa loo qaybiyo labay qaadanayaan waa kuwama yufradu yufradu thuluthaani thuluthaankii baa la qadarayaa oo la siinayaa lia- liarbacatin afar qolo afar qolaa la siinaya bintay sulbi iyo faagsare wixii ka badan hadda binti sulbi laguma dhihin binti sulbi markay tahay nis bay lahayd shuruuddii markii la helo hadda waa maxay bintayi sulbi maxay noqonaysaa bintayi sulbi waa imise qof waa laba gabdhood oo meydku dhalay waa tathniyo bintayi sulbi dhabarka labadiisii gabdhood qofkaa dhintay baa dhalay macnaha iyo fa aksara wixii kasii badan hadday ka badan yihiinna waa la mid ugu yaraan waa inay laba gabdhood yihiin oo meydku dhalay hadday saddex noqdaan iyo hadday toban noqdaan iyo hadday labaatan noqdaan waa la mid laakiin waa inaysan mid ahayne labo tiradu waa inay ka kacdo maxay qaadanayaan saddex meelood labo xoolaha labadaa gabdhood iyo wixii ka badan waase shardi maxaa ah idaa lam yakun lahumaa labadaa gabdhood hadday laba yihiin markuusan u ahaan ow lahunna gabdhaha badan hadday laba ka badan yihiin hadduusan u ahaan mucasibun mid casabeeya wiil la dhashay markuusan joogin mucasib shalaa soo barat mucasib waa mid iyaga la siman oo la la mid ah oo wiil ah markuusan jirin wiil ma joogo maxaa jooga laba gabdhood iyo wixii ka badan awal maxaan soo marnay mumaathil iyo mucasib mumaathil hadda waaba jooga gabadhii gabar la mida waaba joogtaa soo ma waaba khasab in la helo laba waa inay noqdaan iyo wixii ka badan ugu yaraan labo thuluthaan bay qaadanayaan saddex meelood labo waa inaan laakiin uusan joogin waxa weeyaan mucasib mucasib waa nin waa walaalkood waa inuusan joogin dayib waxaa kaaloo thuluthaan wax ku qaata qolada labaad waa bintayil ibni wiil labadii gabdhood qofkaan dhintay wiilow dhalay oo isna dhinto aan joogin laba gabdhoodow dhalay qof baa dhintay dad waxaa ugu sokeeya laba gabdhood oo wiilow dhalay dhalay ama la gabdho badan oo wiilow dhalay dhalay waa isku mid laba gabdhood iyo faaktare sooma jeedid iyo wixii kasii badan muhiimaddu waxa weye laba waa inay horta waa inaysan laba ka yaraan waaye kuwii hore meydkaa dhalay kuwaana meydkaa wiilow dhalay baa dhalay mar kastana waa inaysan laba gabdhood ka yarayn laba iyo ka badan i- waase shardi idaa lam yakun lilmayiti meydka markausan u ahayn waladu sulbin waladu sulbin ilmo dhabarkiisa ka yihin macnaha ilmahu dhalay weeye wiil iyo gabar kow doona ha noqdo meydkii wuxuu dhalay waa inaysan joogin kow markay qaadanayaan kuwan wiilku dhalay thuluthaanka oo oo gabdhaha ah meydku waxu dhalay waa inaysan joogin waa masale cad walaa lahumaa labadan gabdhood waa inuusan u ahaan aw lahunna ama gabdhahan badan markay faagsana ahayn weye mucasibun mid mucasiba walaalkood wey wiil la dhashay waa inuusan jirin oo joogin oo wax dhaxlaya laba gabdhoodoo meyd ku dhalay waa soo marnay laba gabdhoodoo wiil meyd ku dhalay uu sii dhalayna waa soo marnay laba hadday ka bataanna waa la mid waayahay kuwan meydku wiilkiisu dhalay shardi labaad baa loogu dalay shardigii hore oo ilaa tii horeba waa ugu jidha mucasib waa inuusan joogin ma og tahay waxaa loogu daray meydku wuxuu dhalayna waa inuusan joogin waluktayni laba gabdhoodoo walaala ah walaalo waa inaa dhahdi kuwan ilaa kuwii hore gabdhe ahaayeen gabdhe iyo gabdho weeye laakiin kuwan waa walaalo laba ukhto ashaqiiqatayni oo shaqiiqatayn waa maxay meydka aabbihi hooyaba la wadaaga ha iyo fagsara kasii badan baa thuluthaan qaata saddex meelood labay qaataan shaqiiq waa labada aabbihii hooyuhu bay- bay wadaagaan aabbihii hooyaa wada dhalay hadda waa aragtay dowladahan iyo markay wada hadlayaan eh, waxay ku dhahayaan dowlatu kada ah, dowlad soomaaliya shaqiiqa aan walaalaha nahay ah, dowladda macnaha aan wada dhalanay isku midkaan nahoo kale macnaha soo dhoweyn bay uga jeedaan fiiri marka laba gabdhood oo shaqiiqataynaya ka badan thuluthaan bay qaadanayaan shardi idaa lam yakun lilmayiti meydku markuusan ahan waladu sulbin wuxuu dhalay walaa waladu ibnina waa inuusan u ahaan labadii qoloo lasoo sheegay waa inaan qolina joogin kuwii waladu sulbiga ahaa iyo kuwii ibnigu dhalay wiilal iyo gabdha kuway doonaan ha noqdeen midna waa inuusan joogin walaa waladu ibnina waa inuusan joogin walaa abun baa loogu daray aabe waa inuusan jirin walaal gabar walaalah iyo walaaloo dhanba markuu wax qaadanayo aabe waa inuusan joogin waaye aabe meydka aabihii ma joogo haddii aabihii joogo aabihii baa xoolahoo dhan qaadanaye haddaan cid kaloo waxlala joogin marka aabe ma joogo laba gabdhood meydkii la dhalatay aabe hadday joogaan aabihii baaba xoolihii qaadan wii la dhashay ma leh walaa abun aabe waa inuusan joogin walaa lahumaa labada gabdhood waa inuusan u ahaan aw lahunna gabdhaha badan mucasibun mid casabeeya waa mid la dhashay walaalkood kaloo shaqiiqa walaalkoolkooda waa inuusan joogin hadda qofkii soo fahmay casharkii shalay dadkan waa garanayaa dadkan waa dadkii dersigii shalay aan kusoo qaadano markay xabad xabadda ahaayeen niska qaadanayey bintu sulbi nis bay lahayd shuruuddii laga helay bintul ibni nis bay lahayd shuruuddii markii laga helo yaa ukhta shaqiiqaa nis bay lahayd shuruuddii markii laga helo haye tan dambo hadda inaan gaarinna ukhtu lilab waa la mid nis bay lahayd markii shuruuddii laga helo kuwii halhalka ahaayoo niska qaadanaya oo laba laba noqday weeye waa kuwii xo- zawjku shanta ko- shantii qoloo niska wax ku dhexlaya zawjka markii laga reebo afartii qoloo dumarka ahayd weeye oo markay xabad xabadda yihiin nisniska qaadanayey nisnis bay qaadanayey iyagiibaa hadda maxay qaadanayaan thuluthaan saddex meelood labo bay qaadanayaan gabadha u dambaysa waa tan labada gabdhood u dambeeya wal ukhtayni laba walaala ah oo lil abi u ahaaday laba gabdhoodoo walaala ah oo meydka aabe la wadaaga bes hooye lama wadaagaan iyo faaksara wixii kasii badan thulusaan bay qaadanayaan idaa lam yakun lilmeyiti meydka markousan u ahaan weladu sulbin meydka markousan u ahaan weladow dhalay oo dhabarkiisa ka yimid kow walaa waladu ibnin wiilow dhalay weladow dhalay waaye waxaa meesha laga cararayaa gabar meydku dhalay dee daday dhashay meesha ma imaanayaan wiil dadku dhalay baa imaanaya waladu ibnin ee waladu bintin meesha ma imaanayso kow oo qofkaan dhintay wiilkou dhalay caruurtiisii baa dhaxlaya laakiin gabadhow dhalay sa- iyadu ha dhaxashee gabadhow dhalay caruurtay dhashay ma dhaxlayaan fahma haa walaa waladu ibnin waa inuusan jirin walaa abin aabbana waa inuusan jirin walaalba meesha wax ma qaata mar haddii aabba jiro waa laguu soo sheegay walaa axadun intaa tii horeba waa lahayd labadii waqtoo shaqiiqayn teginka ah intaanba waa lahayn awal moogta maxaa loogu darayaa waxaa loogu darayaa walaa axadun qof waa inuusan jirin oo min al ashiqaa'i shaqiiqa qof shaqiiqa wiil iyo gabar kow doono ha ahaadee oo aabbiyo hooyo oo meydka la wadaaga waa inuusan jirin marka mid kale abkaayo aabbe keliya wax la wadaaga wax dhaxlayo mid shaqiiqa waa inuusan joogin haddii shaqiiq joogo iyagaa isku baho isdhaxlaya ilaa baybaha ma dhaxasho marna waa sax oo waa tanoo kale marna sax maaha oo khalad weeye waaye qof baa dhintay wuxuu ka dhintay walaalkii aabbe keliya la walaal ka- kala walaal ah iyo walaalkii aabbiyo hooyaba ay wadaageen wiilow dhalay wiilkau dhalaa wax dhaxlaya la dhihi mayo iyagaa weligood baa isku raacsanaayo wakaa maxaa yeelay walaalkii baaba jooga hadda aabe la wadaaga soo ma a markaas bahbaha ma dhaxasha la dhihi mayo waa qalad labadan bahood isdhaxlaya laakiin markay wada joogaan kuwaan isku bahdaa isdhaxlaya ayib walaa lahumaa labadan gabdhood waa inuusan u ahaan ow lahunna hadday gabdho badan yihiin iyagaba mucasibun mid mucasiba waka intaas waa afartaa qolo oo thuluthaanka wax ku dhaxla oo afartuba dumar ah oo waa kuwii afartii barbarka qaadan jira markii shuruudda la helo oo shuruuddii la waayey ila shuruudda waxaa ku jirta inaan mid la- mumaathil la joogin mid la mid ah kulli shuruuddii baa laga hela mid la midaa la joogta gabar kasa gabar la midaa la joogta laba laba gabdhood weeye iyo ka badan thuluthaan bay qaadanayaan markaad rabta inaad xafidid waxaad dhahaysaa thuluthaan ayaa wax ku dhaxla dadka wax ku dhaxla oo dhan waa dumar baa leedahay shardina waxa ah labo i- inaysan ka yarayn labo iyo wixii ka badan yay yihiin labadii meyd ku dhalay labadii meydku wiilow dhalay ay dhaleen labadii gabdhoodoo walaalihii abiyo hooyaba la wadaagay labadii gabdhoodoo aabbe keliya la wadaagay inta unbaa dheh wax dhib le maaha man yufradu lahu huluu huluu kuwa loo qadaro huluu waa maxay saddex meelood meel saddex meelood meel waxaas tiradan ama xoolahan saddex u qaybiyo kale iyada lagu yiri way saddexda marka meesha saddexaad bay qaadanayaan dadkaani waayo yufradu huluu huluuka waxaa loo qadaraa lithnayni laba qolo keliya laba qolo keliya baa iska leh waaya marmar awowga walaale la jooga loo qadarana waa jidhaa masaa-isha qaarkeed waaya wuxuu yidhi al ummi hooyo lithnayni baa kasii bedelaysaa al ummi marka waa ina hoos dhigto hooyadii saddex meelood meel bay qaadataa qofka dhintay hooyadiis baa nooloo dhaxlaysa saddex meelood meel bay qaadan goorma shuruud baa loo xiriya idaa lam yakun lilmayiti meydka markausan u ahaanin farcun farac wax farac ah markausan u ahaanin faracaasoo waarithun oo waarisa farac waarisa uma ahan meydku farac waarisa ma leh waxa ka farcamoo dhaxlaya meesha ma joogaan ayib walaa cadadun cadadna ma joogo oo min alikhwati walakhwaati wax tira ah oo hee tira waa maxaa la dhaha tira xaggee ka bilaabato kowdu tira maaha wixii ka dambeeya tira ah kowdu waa tirada meesha ka bilaabato macnaha wixii ka dambeeya a bilowgii iyadu bay taaganta marka wax tiraa lama hayo cadad oo min alikhwati walaala raga ah walakhwaati walaala gabdha ah taasna lama hayo maxay kuu noqoto waxa weeyaan hooyadu markay saddex meelood meel qaadanayso waxaa shardiya laba shardi meydku wax u dhalo dhaxlaya ma jiraan ma joogaan meydkuna walaala ma leh raga oo laba iyo wixii ka badana iyo walaala dumar ah oo laba iyo wixii ka badana ma leh labadaa midna ma leh walaalo badan ma joogaan oo laba iyo ka badana meydku wax u dhalayna ma joogaan khalaas waa intaa un keliya maxay qaadanaysaa saddex meelood meel bay qaadanaya xataa walaalahan mar walaalahan kuwa waxaa jira iyagoo xijaaban oo aan wax dhaxlayn bay hooyada waxay ka kaxaynayaan thuludkii iyo meeshii loogu talagalay bay ka kaxaynayaan iyagoo aan waxba dhaxlayn bay u qoonsanayaan inay wax badan qaadato hooyadii waaye fiiri meeshaan hooyadaas ilmaheedii dhaxlaysa thuluth bay qaadanaysaa saddex meelood meel haddaan meydku ka tegin farac waaris oo dhaxla walaalana aysan joogin rag ah ama dumar ah oo laba iyo wixii ka badan ayib waxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa oo masaladani kuu noqoto waa masaladay dhihi jireen habar welad weydey waladu walad weydey walaala tacaduday weydey thuluth la waylcad thuluth iska qaadata hadday macnaha ilma la waayo welad farac waarisa waa wuxuu dhalay iyo wiilow dhalay waxay sii dhaleen moogta welad weydey weladu weladna weydey macnaa wiil wuxuu sii dhalay walaala tacaduday macnaa walaala batayna weydey thuluth la waylcata waa soomaaliya laisku aadaadsado marka dhaxalka lagu jiro baa macnaa thuluth bay iskala hadaafaysaa iska qaadanaysaa way xoolihii saddex meelood meel bay leedahay isoo sooca maxaa yeelay welad lama hayo weladu weladna lama hayo weladu ibni lama hayo walaala tacadudayna lama hayo thuluth la waylacad thuluth bay iska qaadanaysaa wey waaye saddex meelood meel bay qaadanaysa walithnayni laba iyana wax ku dhaxla thuluth iyo faagsaro wixii ka badan qolada labaad waa laba iyo wixii ka badan oo min alikhwati walaala rag ah aw il akhwaati walaala dumara ah oo lil ummi hooyo ugu walaala qof baa dhintay iyoo ka dhintay walaalihiis hooyo ay walaalo ka yihiin bes isku aabba maaha laakiin waa inay yihiin ithnain iyo fa akthar ama labo ama wixii ka badan labo waa la siinayaa hadday ka bataana waa la mid waa inaysan laba ka yarayn war qofkan maxaa isku tihin walaalaan nahay xaggee walaala ka tihin hooyada keliya haye intee qof ba ahaydeen kuwiina hooyada keliya la wadaagay su-aashaa weydiinaysa weye hadday dhahaan labaan ahayn saddex baan ahayn ka badan baan ahayn waa markay thuluska qaadanayeen saddex meelood meel shardigaa nuux idaa warisu weye markay wax dhaxlayaan maraysan wax dhaxlin baa jira maraysan wax dhaxlin baa jira kuwa hooyada walaalka ula ah waa markay wax dhaxlayaan oo see weye bian lam yakun lilmayiti meydka waa inuusan u ahaanin aslun dakarun asal lab meydka asal lab oo dhalay waa inuusan joogin asal lab waa maxay aabbihi waa inuusan jirin meydka aabbihi waa inuusan jirin meydku waa inuusan aabba lahayn aslun dakarun asal yaa ah horta aabbihi hooyo laakiin asalun oo dakarun lab waa inuusan jirin waa maxay macnuhu aabba ma jiro awowna ma jiro asal ma jiro asal waa aabbihi awow walaa farcun waarithun farac waarithuna markuusan jirin wey waxay ka dhigan tahay walaalahan markay wax dhaxlayaan sideedaba meydka dhintay oo walaalkooda asal lab waa inuusan lahayn aabbihi awow ma jiraan faracna waa inuusan jirin wax ka farcamay rag iyo dumar midna waa inuusan jirin ama isagoo ha dhalo ama wiilow dhale ha sii dhale walaal hooyo ku- la walaala markii labadaa la waayo buu wax dhaxlaa waayo u fiirsada asal asal oo lab hadduu joogo walaal xagga hooya wax ma dhaxlo farac meyd ku dhale hadduu joogana walaal xagga hooya wax ma dhaxlo marka labadii midna ma joogo yaa jooga walaalo xagga hooyo ah maxay qaadanayaan waana badan yihiin laba iyo ka badan thuluth laakiin ogow walaalahaas aabbe ee hooyada keliya een walaalaha uga ah meydka wiilkooda iyo gabadhoodu si siman bay wax u qaybsadaan lidakari mithlu xadlun thayayn iyagu maaha hadhihin ha ku khaldamin inaad dhahdid wiilku laba qori buu leeyahay gabadhuna qori walaalaha xagga hooyo mar hadday ka yimaadaan hooyo keliya dhashay wiil iyo gabar waa loo simayaa madax tiris weeye si siman baa loogu qaybinaya mala fahmi walaalaha aabbihi hooyada oo dhaleen ama aabbaha keliya oo dhalay baa lidakari mithlu xadil untayn wiilku laba qori gabadhuna qori aa ugu xisaabinaysa kuwaan soo maaha ilaahay muxuu yidhi fom shurakaau fi thuluth waa sheer waa ku waa wadaagaan waa ku siman yihiin thuluthka fom shurakaau fi thuluth iyagu waa sidaas ayib masaladaas waa masale muhiima iyaduna marka walaalaha xagga hooya iyo walaalaha kale waxyaalo isku khilaafaan baa jira masaa'il kooxa tanaaba ka mid a kuwa kale waa lidakari mithlu xadil unthayeeni kuwaana maaha waaye ayib intaasina wataa man yufradu lahu sudusu suduska dadka loo qadaro sudus waa maxay lix meelood meel dadka wax ku dhaxla yufradu sudusu sudus baa loo qadaraa lisabcatin toddoba qolo lix meelood meel ba wax ku dhaxlaa lialaabi aabe idaa kaana lilmayiti meydka marka u ahaaday farcun waarithun farac wax dhaxlaya qof baa dhintay aabbihii buu ka dhintay iyo cid isaga dha uu dhalay faracun baa lagu yidhi hadduu doono gabar ha noqoto hadduu doono wiil ha noqdo hadduu doono wiilaliya gabadh ha noqdeen farac waarith aabbu muxuu qaadanaya sudus xoolaha lixu qaybi qoriga lixaad si waljaddi awoowe sudus buu qaadan idaa kaana lilmayiti meydka marka u ahaado farcun waarith intaa deer aabbaha loo sheegay wey awowana waa aabba booskiisa buu soo fadhiisanaya wuxuu qaadanayaa lix meelood meel haddii meyd ku dhalay farac waarith shardi kale ugu dar walam yakun uusan u ahaan lahu meydka abun aabbi aabbi waa inuusan jiro awow goorma wax dhaxlaa awow marka waxau dhaxlaa dee markii ilmihiisii meesha ka maqan yahay ilmihiisii oo jooga wiilkiis wiilkiisii baa ka sokeeya aabbaa marakan ma dhaxleen marka aabbi waa inuusan joogin qofkan dhintay iyo addad ugu sokeeya aabbihii ma noole awowgii baa nool baa la yidhi iyo dadow dhalay awow sudus buu qaadanaya lix meelood meel waaya waaya ilaa haddii kale aabbaa ka sokaya aabbaa xijaabaya aabba mar hadduu jooga aabbe aabihiis wax ma dhaxlayo ilaa kii ka sokeeyaa jooge wal ummi hooyana lix meelood meel baa wax ku dhaxlaysaa idaa kaana lilmeyiti meydka marka u ahaaday farcun waarithun hooyo lafteedu lix meelood meel bay qaadataa haddii meydku leeyahay farac waarith ah oo amase cadadun hadduu meydku leeyahay tiro oo min alikhwati walaala rag ah aw ilakhwaati walaalaha haddeer markii thuluska qaadanaysa kuwii la diidayey maxaynu nidhi waa inaan farac waarisa jirin walaalo cadad walaalahayo rag ama ah ama gabdha ana waa inaysan joogin soo lama dhihin thulus ha qaadato soo lama dhihin laba xaalay hooyadu leedahay xaalada labaad thulus qaadan maysa suduskaanay qaadanaysaayo kuwii xagga la diidayey baa jooga farac waarisaa jooga ama ma joogaane walaalo badan baa jooga ama gabdhaha ama wiilale ama isku jira markii kuwaa la waayana thulus ha qaadato markii la helana sudus ha qaadato ilaa wanagii shalay nidhi dadka dad laba laba khaanadood wax ku dhaxlayaa jira ninkii xaaska qabay laba khaanadood buu yeeshay xaaskiisi baa dhimatay in carruur jidho farac waaris ay ka dhimatay iyo in kale marna nis buu qaadanaya marna rubuc haddii carruur jidho farac jira iyo haddaysan jirin iyaduna sidoo kale ahay hooyadu waa tana marna sudus bay qaadataa marna thuluth thuluth markay qaadanayso waa inaan weydku farac waarisa lahayn walaalo badanna jirin waaye markay sudus qaadanaysana ama faracii baa jira ba- waariska ahaa ama walaalihii badan baa jira waa intaa keliya waaye waljaddati ayeeyana mee qoriga lixaad bay qaadataa sudus ayeeyo markay imaanaysa waa garanaysaa ciddii ka sokaysa ayeeyadu ay dhashay hadda gabadheedii ama wiilkeedu waa inaysan noolayn ila cid bay ayeeye u tahay ama gabar bay hooyo u ahayd ama wiil bay hooyo u ahayd kuwa qofay dhaleen baa dhinto ayeeye iyadu u tahay ma ogta marka kii ka sokaya waa inuusan joogin fiiri marka laakiin waxbaa masaladaas waa tana halkan ka fiirso idaa lam yakun lilmeyiti meydka markausan u ahayn ummun hooyo ayeeye markay wax dhaxasho meydku hooyo ma leh sideedaba ayeeye markay wax dhaxlayso meydku waa inuusan hooyo lahayn meel hooya joogto ayeeye wax ka qaadan mayso waaya ilaa hooyada mar waa iyada gabadheedii gabadheedii hadday joogto dee gabadheedii baa ka sokaysa meyd baa dhintay hooyadiisna waa joogtaa ayeeyadiisna waa joogtaa ayeeyada hooyadaa ka sokaysa soo ma ayeeye wax qaadan mayso meesha hooyaa joogto waaya xataa ayeeyadu hadday xagga kale ka timid yaa meydka mar haddii hooyadi joogto bes weeyaan ayeeyadu ma imaanayso ayib ayeeyada xagga aabbana waa ka timaadaa xagga hooyadan ayeeya waa ka timaadaa waaye oo hooyo hooyadeed waa ayeeyo aabbe aabihiis aabbe waxaan leeyahay hooyadiis waa ayeeyo ayeeye xagga aabba ka timid iyo xagge ayeeye xagga hooyo ka timid markay wax dhaxlayaan meydka hooyadii waa inaysan jirin idaa la- ilaa- idaa lam takun lil- lilmeyiti ummun aw jaddatun markaysan ayeeye jirin ayeeyadaasoo aqrabu minhaa iyada ka sokaysa ayeeye marka wax dhaxlayso ayeeye meydka ka xigtana waa inaysan jirin laba ayeeyaa meesha jooga waana kala sokeeya midda sokaysaa wax dhaxlaysa qofkan dhintay hooyadii maba noole ayeeydiis baa joogta iyo ayeeydaas hooyadeedi kale baa joogta midda sokaa wax dhaxlaysa midda shishana tanso kaa xijaabaysa wax ma qaadanaysa midda shishe oo kore waaye aw abun aabba markuusan jirin meydku markuusan lahayn hooyo aw jaddatun aqrabu minhaa ayeeye ka sokaysa ayeeyadan aw abun aabe aabbahaasoo adlat bihi ay ku soo dhowaatay iska jir waa meel muhiima aabbahay ku soo dhowaatay ayeeyadaa xagga aabiyey ku soo dhowaatay adigay kugu soo dhowaatay meydkan maxaa u tahay baa la dhahayaa dee meydkan ayeeyaanu ah yaa dhalay wiilkaygii baa dhalay yaa meydka aabbihii baan dhalay oo wiilkaygii ahaa oo ayeeyaan u ahay bay dhahaysaa moogta aabbahay ku soo dhowaatay waa inuusan noolayn ayeeyada xagga aabbe ka timid markay wax dhaxlayso ee meydka aabbihii hadduu nool yahay ayeeydii wax ma dhaxlayso waa ayeeyadaasoo aabbahaasoo adlad bihi ay ku soo dhowaatay waaye ayeeyada xagga aabba ka timid wey waa inaanu wiilkeeda nooleen meydka hooyadiisna waa inaysan noolayn laakiin ayeeyada xagga hooye ka timid gabadheedii waa inaysan noolayn keliya ya ayeeyada xagga hooye ka timid gabadheeda keliya waa inaysan noolayn meydka hooyadiis wey gabadheeda moogta gabadheedi meydka dhashay waa inaysan noolayn ayeeyadii xagga hooye waxbay dhaxlaysaa laakiin ayeeyada xagga aabba ka timid wiilkeediina waa inaysan noolayn meydka hooyadiis xagga ahaydna waa inaysan noolayn oo xaggaa kale reeraha kale ka timid aabbahii hooyo midna waa inaysan lahayn markii wax dhaxlayso tan kalena waa inay hooyo keliya aysan meydku lahayn waayo abun adlad bihi iyadu ku soo dhowaatay ayeeyada xagga hooyo ka timid aabbahan kuma soo dhowaan waxba waxba ugama jiraan sodohbey bay isku yihiin gabadheeda ninkii qabay weye kuma soo dhowaan waka waxaa kaloo lix meelood meel wax ku dhaxla waa bintil ibni wiilku gabadhow dhalay hal gabadhow wiil dhalay iyo fa agsara ka badan toban ha noqdeen hadday rabaan yay la joogaan maca binti sulbi gabar mayd ku dhalay maciisa markay yihiin qof baa dhintay wuxuu ka dhintay gabarow dhalay iyo gabar wiilkiisu dhalay ama gabar wiilkiisu dhalay maaha gabdho wiilkiisu dhalay badi haddaa rabti gabadha waa taqaana hadda labadan waa u dhexay ka dhaha gabadha mayd ku dhalay waa nis xoolaha kala bar bay leedahay gabadhanna haddaa maraysaa waxay qaadan lahayd wiilku dhalay ama gabdho badan hadday yihiin waa sudus lix meelood meel xoolaha lixu qayb lix markaa u qaybisay lix maxaa u kala bara saddex gabadhii meydku dhalay si bintu sulbi baa la dhahaa xoolaha maxaa u sudisa lix meelood haddaa u qaybisid lix meelood meel lix meelood markii loo qaybsho meeshiiba waa hal dee hal bay leedahay gabadhan ibnigu dhalay ama hadday gabdho badan yihin toban hadday yihiin halkaasay leeyihiin hal ku dar saddexdii hore afar thulusaan bay afar iyo lix markii laisku fiirsho afartu waa labo iyo labo iyo labo mogta laba iyo labo haddaan isku darno thulusaan baa la dhahaa saddex meelood labo weeye yaa lix saddex meelood labadood waa afar moogta waxaa isla qaatay gabadhaa mayd ku dhalay iyo gabadhan ibnigu dhalay ama gabdho badan hadday yihiin laakiin wax raga lama joogaan walaalkood iyo ina adeerkood iyo cidna lama joogto wax ragga waa inaysan joogin wal ukti gabadha maydka walaashiisa oo lil abi aabe u ahaatay ukht lil ab walaal ay gabar ah aabe walaala ka yihiin fa agsara iyo ka badan iyana maxay qaadataa sudus goorma macal ukhti shaqiiqati gabar shaqiiqa ah oo walaala markay la joogto mayd baa qof baa dhintay muxuu ka tegey gabar aabihii hooyaba ay wadaagaan iyo gabar aabe keliya ay wadaagaan ama gabdho ay aabe keliya wadaagaan waa isku mid hal hadday tahay hadday ka badanta kuwa badanaya waa kuwa abka ah ee kuwa kale ma- hadday bataanna hawshu waa isbedelaysaa thulusaan bay la aadayaan meeshaan soo marnay aadayaan hadday kuwan laba noqdaan waxaa la rabaa inay tani shaqiiqada nis ha qaadato lixdii oo kale ay ku dhisaysaa saddex bay qaadatay middan ama dhowrkan walaalaha gabdhahaada aabbe keliya walaal ka yihiinna si lix meelood meel bay qaadanayaan halkii bay qaadanayaan wal akhi hal walaala oo wiilah aw il ukhti hal gabar oo walaala oo lil ummi hooyo ugu walaala wuxuu qaataa lix meelood meel idaa warisa markay wax dhaxlayaan waa maxay qof baa dhintay muxuu ka dhintay walaalkiis wiil ah hooyay walaalo ka yihiin bes ama walaashiis hooyo keliya ay walaalo ka yihiin waa un midkood laba maaha laba hadday noqdaan form shurakaau fi thuluthi walaala liuma kuwii thuluthka qaadanayay noqonayaan hadday mar laba iyo ka badan noqdaan waa innaga hadda soo marnay ee hal midu baa jooga hal wiil oo hooyadi dhashay aabbana aysan walaalo ka ahayn ama hal gabar oo hooyadi dhashay muxuu qaadanayaa sudus buu qaadaya sudus buu qaadanaya walahu akhun oo ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus lix meelood meel buu qaadanaya hadday gabar tahay waa inagii lahaa waa isleegyihiin wiilashooda iyo gabdhahoodu waa sudus hadduu wiil yahay waa sudus kuwa liumkaa weye walaalaha liumkaa idaa warisaa weye laakiin ma garat markay yihiin kuwa wax dhaxlaya ma haddaan soo marnay markay yihiin kuwa wax dhaxlaya waa goorma meydku asal lab ma joogo aabbay awow ma jiraan weye farac waarisana ma jiro weye waa markaasi wax dhaxlaan ee meyd wax dad uu dhalay jiraan ama meyd aabbihi ama awowgi nool yahay walaala xagga hooyo waxba meesha kama qaataan waxba lama siiyo waaye marka dadkii waa isku dhammaadayba hadda furuushii kii u dambeeyey suduskaasoo ahaa halkaasoo ku dhammaaday dadka asxaabul furuudkaay oo dhan waxay kusoo gabagaboobeen afar qolo waa rag zawj ninkii xaaska qabay walaalkan liumkaa aabbiyi awow waa ahlu faral afartaas waa rag inta kalena waa dumar laakiin aabbaha iyo awowgu marna casabay wax ku dhaxlaan xoolahoo dhan ba iska kaxaysaan haddii cid kale la waayo marna faralkooda inta qaataan bay intii soo hadhayna dareersanayaan markii dad loo waado oo faral iyo casabanimo waxbay ku qaataan dadka dumarkaada wax dhaxlana waa sagaal qolo hooyaa wax dhaxasha kow labada ayeeya ku dar saddex xaaskii ku dar afar gabar walaalo xagga hooyadaa ku dar shan gabardhii meyd ku dhalay ku dar lix gabadhii wiil ku dhalay bintul ibni baa la dhahaa toddoba ukhtada shaqiiqadaa sideed ukhtali aba sagaal kuwaasna waa dumarka wax dhaxlaha cid kale wax dhaxashaa ma jirto ma garat marka masaladaa wata marka sidaas baa masaladii loo loo loo maamulayaa oo wax loo dhaxalsiinaya dadka ayib marka waxaa jira masaa'il muhiima insha allahu casharka dambe baan ka dhigaynaa haddii alla idmo faraa'ilkuna waagii hore wuxuu yidhi dadku masaa'isha dhisi jireen waa sheeg sheegi jireen maanta laakiin dad muthaqifiin la yidhaahdo baa soo baxay oo ama yulaqabuuna bid- bidakaatira doctoraa lagu magacaabaa laakiin in badanoo ka mid a aysan hal masala dhisi karin cilmigana waa cilmiga u horeeyo la waayayo wainahu awalu cilmin yufqadu fi lardi xataa laa yakaadu yuujadu waa fara- raxbiyada kitaabka dhaxalka keliya ka hadla shicirka ah waa in maraqin jirnay cilmigan waa cilmiga u horeeyo la waayayo ilaa dhulka laga waayo hal qof oo yaqaan ilmaha zinada ku dhasha aan aabbaha lahayn isagoo hooyadiis waa dhaxlayaa iyaduna ilmahan haddau dhinto xoola ka dhinto way dhaxlaysaa laakiin ciddii zinada ku dhasho ragga ahayd ma dhax isma dhaxlayaan isma dhaxlayaan shaqa iskuma leh baadi bay kala yihin dad baa waxay dhaheen ina bna zina shara halaa sharu halaatha ilmaha zinada ku dhashay saddexdooda kan u shar badan weeye saddexdee hooyadiis iyo aabihiis iyo isaga isagaa ugu dhib badan oo maxaa ku dhacay wamaa dembihu oo muxuu galay bay dheheen isagu waa ilmahan saqiirka ah liannahu nati- nat- natiijatu shari sharkii la sameeyey natiijadii ka dhalatay weeye wixii meesha laga helay baa isaga noqday marka waxay dhaheen nat- natiijatu shari acdamu min ashari sharka waxaa ka daran natiijada ka laga dhaxlo oo dib ka timaado macnaha faaxishadii zinadii la sameeyey waxa ka sii daran natiijada ka farcantay taasna waa la yidhahdaa adoo hadda isagu dembi gaar oo gala male lakin inta badan dad fiican ma noqdaan baa la yidhi ilmaha noocaas iyaga laftooda markaa dhow barbaaraan sharun bay ka shaqeeyaan baa la yidhi wallahu aclamu bisawaab aamiin